أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay askarta dowladda federaalk ee itoobiya ayaa isbaarooyin badan soo dhigtay deegaano ka tirsanoo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya ciidamada mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar askar badan lagu laayay ka fuliyey dalka maali xukuumadda adisababa ayaa ka qayla dhaamisay weeraro jabhadda faano ay ka fulisay gobolka amxaarada ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowra diiniah u soo gebagabeeyey ducaadda degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga iiraan ayaa ka qaybgalay munaasabad bandhig cilmiyeed ah oo ka dhacday xarunta macadka khaliil ibnu axmed al faraahidi ee degmada buqa qable ardayda rawdada al manhal ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labada bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guri degmada berdaale uu ka degan yahay taliyaha maleeshiyaadka ridada daraawiishta koonfur galbeed ee degmadaasi murtadka lagu magacaabo xasan keeraad wuuna ka badbaadayey qaraxaasi balse waxaa ku dhaawacmay saddex ka tirsan ilaaladiisa sidoo kale mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee burjeed ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocdiisa kala duwan askarta dowladda federaalk ee itoobiya ayaa isbaarooyin badan soo dhigtay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkani haya ciidamada dowladda saliibiyadda itoobiya ayaa kordhisay isbaarooyinka ay lacagaha baadda uga qaadanayaan dadka ku dhaqan dhulka ay gumaysata ee soomaali galbeed dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda itoobiya ayaa waxaa marba marka ka dambeysa kusii xoogeysanaya dhibaatooyinka ay ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa maamulka dabaqoodhiga u ah ee ay ka dhisteen dhulkaasi ay ku hayaan dadka shacabka isbaarooyinka ugu badan ayaa waxay ciidamada itoobiya u yaalaan goday ilaa afaafka hore ee baabili kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka ku dhaqan halkaas lacag u dhexaysa toddobiyo toban kun ilaa soddon iyo afar kun oo bir ayaa laga qaadaa gaadiidka waxaana gaarigii ka soo baxa goday kuna sii jeeda afaafka hore ee baabili uu la kulmaa in ka badan dhowr iyo labaatan isbaaro tani ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka xargaha goostay ee ciidamada saliibyadda itoobiya ay ku hayaan bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya kuwaasoo xiliyada qaar dil iyo dhaawac u geysta dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulkaas waad mahadsantahay abu xasaan ciidamada mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar askar badan lagu laayay ka fuliyey dalka maali sida uu ku waramayo khaalid xasan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka halganta galbeedka qaaradda afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay allah fadligiis qaaday howlgallo kala duwan oo lagu naafeeyey maleeshiyaad ka kala tirsan xukuumadaha dabadhilifyada ah ee maali iyo burkina faso qaar ka mid a howlgalladaas ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka saygo oo dhaca bartamaha maali bayaan ay soo saartay mu'asasada azalaaq ah ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu weerar cagmarin ah ay ku qaadeen ilaa laba saldhig oo ciidamada xukuumadda ridada buumaako ku lahaayeen halkaas dagaal xoogan kadib ciidamada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa waxaa u suura gashay in halkaas ay ku dilaan ilaa koob iyo labaatan askari sidoo kalena ay gacanta ku dhigaan ilaa laba askari oo kale iyaga oo si dhammaystiranna ula wareegay xiriyaha cadowga duulaankan ayay allah fadligiisa waxa ay libaaxida towxiidka ay kusoo furteen hub isugu jira nuucyada kala duwan oo ay ku jiraan ilaa shan iyo toban gaadiidka dagaalka ah iyo sidoo kale boqolaal sanduuq oo rasaas ah iyo hubka noocyadiisa kala duwan sawirada qanaa'imtaas ayaa waxaa baahisay mu'asasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin howlgalkan ayaa imanaya iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay howlgallo jihaadi ah ay ka wadeen gobolka seego oo dhaca bartamaha waddanka maali ayna ku furteen masaaxo ballaaran oo ka mid ah gobolkaas oo dhanka kale xuduud la leh waddanka burkina faso xukuumadda addis ababa ayaa ka qayla dhaamisay weerarada jabhadda faano ay ka fuliyaan gobolka maxaarada ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya haddaba warbixinta warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi cali yare jabhadda oromada ee faano ayaa lagu soo waramayaa inay sii xoojisay weerarada ay ka wado gobolka amxaarada islamarkaana ay khasaare culus gaarsiiyeen ciidanka xabashada itoobiya maamulka abiy axmed u qaabilsan gobolka kuura ee galbeedka gondar ayaa ku eedeeyey maleeshiyaadka faano inay gudaha u galeen magaalada gulaago islamarkaana ay burburiyeen xarumihii dowladda iyadoo ay sii kordhayso iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada federaalka iyo maleeshiyaadka amxaarada xafiiska isgaarsiinta degmada gulaago ayaa sheegay khamiistii in maleeshiyaadka faano ay gudaha u galeen magaalada ayna weerareen xarumaha maamulka islamar ahaantana ay gubeen toddobaatan iyo afar xafiis iyo saddex baabuur halka mid kalena ay kaxaysteen waxaana sawiro lagu faafiyey baraha bulshadu ay muujinayaan gawaari gubatay iyo burbur gaaray xarumaha dowladda saraakiisha ayaa sidoo kale ku eedeeyey maleeshiyaadka faano inay bartilmaamaysadeen hanti ay leeyihiin ugu yaraan labaatan qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka itoobiya waxaana xafiisyada ay dhibaatadu soo gaartay ka mid ah golaha deegaanka waaxda garsoorka iyo isgaarsiinta xafiiska wadooyinka iyo gaadiidka xafiiska caafimaadka deegaanka iyo goobo waxbarasho guddi qiimeyn ku sameeyey dhacdadan ayaa shaaciyey in maleeshiyaadka faano ay sidoo kale qaateen dareyska ciidanka booliska kadib markii ay in muddo ah la wareegeen gacan ku haynta ammaanka deegaanka inkastoo ciidamo xoogan ay ku sugan yihiin gobolka amxaarada haddana wararku waxa ay tilmaamayaan in jabhadda faano ay u suuro gashay in muddo saacado ah ay gacanta ku dhigaan magaalada sida uu xaqiijiyey yohanes nagaso oo ah afhayeenka dhaqdhaqaaga faano ee waqooyiga gobolka amxaarada howlgalladan ayaa imaanaya iyadoo deegaano badan oo kale oo ka tirsan gobolka amxaarada ay weli ka socdaan dagaallo aada u xoogan islamar ahaantana warar hordhaca ay sheegayaan in si weyn loo jebiyey ciidanka xabashada itoobiya waad mahadsantaha caliyare maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey ducaadda degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe marwaan maxamed ayaa sii faahfaahinaya warbixintan xafladan ayaa gabagabo waheed dowla diini ah oo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo gebagabeeyey ducaada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada iyo wulaadda wilaayaadka islaamiga shabeellaha dhexe hiiraan iyo bokolla sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waaliga wilaayada shabeellaha dhexe oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si aadaha ula dardaarmay ducaadda wilaayada shabeellaha dhexe waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa mahadda ilaahay kadib maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dadaal weyn u galay sidii sare loogu qaadi lahay dacwada wilaayada shabeellada dhexe sidoo kale waxaan idinkaga mahad celinayaa ololaha dacwo ee aada soo gaarsiiseen isla markii la xoreeyey wilaayada kaasoo ummadda wilaayadu ay ku diirsatay haddana socda muddo saddex bil ku dhow sidoo kale waxaa aan idinkaga mahad celinayaa ducadda tirada iyo tayada leh ee aada keenteen wilaayada degmooyinkeeda iyo deegaanadeeda dhammaan iyo sidoo kale qalabka dacwo iyo gaadiid ee lagu soo qalabeeyey ducaaddan jazaakum allahu khayran wabasharakum allahu biljanna ducaadda waxaan leeyahay iyaga jazaakum allahu khayran soo dhawaada kusoo dhawaada wilaayada shabeellada dhexe oo idiin baahan kusoo dhawaada wada shaqayn iyo gacmo furan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa raadkii oo musab ibnu cumayr uga tegay madiine in ilaahay u arrin kale idinka waafajiyo halkan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan shaguuleed abunabahaana waxa uuna tulooyin muhiim ah siiyey ducaadda wilaayada shabeellaha dhexe waxaan rabaa ee, waa un dardaaran waxa hadda aan meesha u istaagay dhowr qodob oo ay tahay inaan kaashanno raggan waa mas-uuliyiin waxaadna ku imtixaanan tihiin gaarsiinta dacwada allah dadka muslimiinta inaad gaarsiisaan wakhaasatan wilaayada islaamiga u xilsaaran tihiin oo ay shaqadiinnu tahay si ilaahay marka waxa aad wadaan uu idinla qabto oo uu miciinna u noqdo oo dadka ilaahay qalbiyadooda idin siiyo oo adinka ilaahay fahamkiinna u kordhiyo waxa koobaad oo aan naftayda tiinam u dardaarmayo waa taqwa allahi subxaanahu watacaala acmaasha aad qabanaysaan u kaashataan ilaahay cabsidiisa waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra ilaahay baa idiin sahlayo idiin fududaynayo idiin furayo waxa aad kaashataan alla ka cabsi qodobka labaad oo aan isleeyahay kaalmuu noqon karaa waa isdareensiinta waxa dusha naga saara qofka haddaanu dareensanayn waxa uu sido waxaa laga yaabaa meeshii laga rabay inuusan ka soo bixin waxa aan rabo naftayda tiinam inaan dareensiiyo waxaa weeye camalka aan wadnana kaalmada noqon karo inaan isdareensiino mas-uuliyadda dusha noo saara ammaanada qoorta naga saara waaliga wilaayada bokool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo sidoo kale munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u dareensiiyey ducaadda shabeellaha dhexe mas-uuliyadda adag ee dusha u saaran intaas kadib walaalayaal ee, xafladdan waa runtii xaflad aad aan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo maxaa yeelay waa kitaabka ilaahay aa lagu cusaynayaa looga gargaarayaa marka ee, dacwada waa indhihii ummaddu waaye dacwada haddii kor loo qaado oo la taxfiisiyo oo la dhiirigeliyo oo maxaan ku idhahdaa ducaadii macnawiyaadkooda uu kor u kaco waxay ka dhigan tahay marka bulshadii inay wax weyn ay kusoo kordhinayaan jazaahum allahu khayra jazaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeesho aan kasoo qayb galo xafladan khitaamiga ah ee dowladaas lagu gebagabeynayo walaalyaal saan ognahay ee, waxaanu nahay dad ku taagan manhajkii nabilaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam nabilaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa daaci ee, aayaddii waad garanaysaan inuu daaci ahaa rasuulka sala allahu aleyh wasalama oo ummadda dadka ugu yeeraayay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacni annagana waxaanu nahay dadkii raacay nabilaahi moxamed sala allahu aleyh wasalama marka waxaana laga rabaa in wadadaas iyadaha aan ku sugnaano mashaaqaadka iyo culaasooyinka iyo waxyaabaha dhibaatooyinka ee maaragtay lala kulmaayo in aan maaragtay ku sabarno aan ku dulqaadanno aan ka- aan ku adkaysano waa waxyaabaha marka maaragtay loo baahan yahay jazaakum allahu khayra jazaa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si weyn u dardargelinaya dacwada iyadoona muddooyinkii dambe mas-uuliyiinta maktabka kormeer ku mareen wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay marwaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad bandhiga cilmiyeed ah oo ka dhacday xarunta macadka khaliil ibnu axmed al faraahidi ee degmada buqaqable sida uu warbixintan ku hayo cabdiqani maxmed munaasabadan oo ahayd mid lagu soo xirayay fatrada waxbarashada ee machadka barashada luqadda carabiga ah ee khaliil ibnu axmed al farahidi ayaa waxay ka dhacday xarunta machadka ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan ardayda machadka barashada luqadda carabiga ee khaliil ibnu axmed al farahidi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho فإن العربية هي لغة القرآن والسنة ولغة أهل الجنة في الجنة فهي لغة تطلبها الشعوب المسلمة وتحرصها على تعليمها لارتباطها بدينها وعباداتها فإن المسلم يستعينها على جميع الوسائل التعليمية فهي عزنا وشرفنا وقد اعتنت الأمة الإسلامية في سالف عهدها وخلفها باللسان العربي فكان لها العز والتمكين خذ مني تحية من قلب إلى قلب تحية أغلى من كل شيء تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسنا أختي الكريمة كنا معا ندرس العربية في معهد خليل بن أحمد الفراهيدي للدفعة الثانية في محافظة بخا قبل لولاية هيران الإسلامية من أين كنت في العربية قبل بداية المعهد؟
أختي في الله كنت قبل بداية الدراسة لم أستطيع أن أتكلم العربية جيدا ولكن الآن تعلمت بحمد الله ومنه مفردات كثيرة وحوارات متنوعة وحتى أستطيع أن أعبر الموضوعات وأتناقش مع من أريد بعد التحية ماذا عندك اليوم؟
عندي موضوع جديد يتعلق بالفتوحات في الولايات الإسلامية عامة كيف ترى إذا تحدثنا عن أحوال الفتوحات التي يشرفنا فتح المجاهدين في الأيام الأخيرة؟
أرى فكرة حسنة أن نتحدث فتح المؤمنين كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله من أين أنت؟ أنا من صومال هل أنت صومالية؟ نعم أنا صومالية وما جنسيتك أنت؟
أنا سورية أنا من سوريا أهلا وسهلا maxaa lagu yidhaahaa afka carabiga baangad saaduurn maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa roog bisaadun maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa shallo bashdun maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa sanseeri naamuusiyatun sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ah ee ardayda machadka luqa carabiya walaalayaal waa ashrafu luqaat waa luqatu lqur'aan waa luqatu laxaadiis annabawiya calayhi salaatu wasalaam waa luqatu ahlujanna waxa weeyaan sidaasa waxay ku tahay ashrafu luqaat barashadeeda dadka muslimiinta ah waxay ku tahay waajib inay bartaan luqada carabiga maxaa yeelay diinkii allah subxana wa taala noo soo dejiyey kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay ku soo degeen oo ay ku qoran yihiin luqa carabiya marka haddii aan luqadii la helin oon luqadii la fahmin oon la baranin waxa weeyaan waa la lumayaa dadku ma fahmayaan macaanidii qur'aanka iyo macaanidii sunnada ma fahmayaan sidaas weeyaan afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey ardayda machadka ah inay waxbarashada ku dadaalaan waxaan leeyahay horta luuqadda carabiga ha la adkeeyo xataa annaga odayaasha inaan u fadhiisanno waaye waayo qofku hadduu wax aqrin kara nasiib ayuu leeyahay waxaan leenahay marka dad yahow luuqadda carabiga dagaal ayaa ku socda ilaa haddaa dagaal ku socda ku hore maaha kii hore oo dowladihii hore ay la dagaalameen hadda kii ka daranaa socda waxaa la rabaa in luuqadda carabiga lala diriro laga baabi'iyo ummadda laga tirtiro si loo iloobo luuqadda saxiixa ah ee afka hooyo afka hooyo af soomaaliga ay dhihi jireen qolyihii annaga waxna soo baray laakiin afka hooyo waa luuqaddii carabiga machadka khaliil ibnu axmed alfarahidi ee barashada luqadda carabiga ayaa ah machad hoostaga maktabka dacwada wilaayada hiiraan ugu dambeyntii ardayda roodada almanhal ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe casaam carafaad ayaa sii amaqaadaya warbixintani أمي وأبي موجة قلبي أمي وأبي دوما حبي أمي وأبي دوما قربي أمي وأبي مشعل دربي أمي من أجلي في تعبي waxay ahayd munaasabad kooban ay bandhig cilmiyeed ku sameynayeen arday da'yar ah oo wax ku barta rawdada almanhal ee hoos tagta macaadka qurduba farciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ardayda da'da yar ee wax ku barta rawdada almanhal ayaa subax weliba u soo jarmaada sida ay wax ku baran lahaayeen qorista iyo akhrinta iyo culumta kale ee sharciga ah waxaana waxu dhiga haween maclimaad ah ugu horeyn mid ka mid a ardayda wax ku barta rawdada ayaa kelimad kooban ka jeediyey bandhig cilmiyeedka waxayna sharaxaad ka bixisay rawdada iyo waxyaabaha lagu barto فنحن طلاب بمدرسة روضة منهل لتعليم الصغار افتتحت هذه الروضة عام 1445 هجرية في شهر ربيع الأول تعلمنا في هذه المدة علوم مختلفة منها القراءة والكتابة وبعض الأذكار والأناشيد الإسلامية وأخيرا نشكر الله سبحانه وتعالى ثم المعلمات اللاتي بذلنا جهودا كثيرة ونقول لهن جزاكن الله خيرا جزاء ما هي العبادة؟
العبادة اسم جامع لما يحبه الله لماذا أرسل الله رسول؟
أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه ما هو فائدة التوحيد؟
فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب والهداية في الدنيا وتكسير الجنود ما هي التوحيد؟
التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ما هو أعظم الذنوب عند الله؟
أعظم الذنوب عند الله الشرك بالله intaasi kadib ardayda ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho كمرات بالدين الإسلام الإيمان الإحسان ما هو الطاغوت؟
الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيل الله هم أركان الإيمان أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أحكام المستقيمة والتوحيد من نون تصوم والتوحيد أربع أحكام فوق التبيين فالأول الإظهار قبل أن أفيد للحق ست رتبة وتعرفي الزجاج ثم عين عاون مملة ثم غين غاون وزني خمون بكتب العطاء في أمل عنده خطبتا من ربك ربي الله الذي خلقني ورزقني وخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وهو خالق كل شيء ورازقه بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك دين الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه وأهله ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله macadka qurdaba farciisa degmada bucaal ee rawdada hoos tagto ayaa soo saara jiil xambaarsan culuumta sharciga ah iyo weliba tan maadiga ah si lamida faracyada kala duwan uu ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu